tan iyo wixii ka dambeeyey go'aankii ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahaa inuu dalka ka saarayo dadka soo galootiga ah ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday dhaqangelinta go'aankaas gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa ka mid ah goobaha ay ka socoto qabqabashada ay samaynayaan ciidamada booliska ee xukuumadda washington kuwaas oo ay ku ugaarsanayaan dadka soo galootiga ah soomaalida oo keliya ma ahan waxa ay arrintan saamaysay sidoo kale waxa ay walaac ku abuurtay dadka kala duwan ee ku sugan maraykanka kuwaas oo qaarkood dhowaan tagay maraykanka islamarkaana aan haysan dhalashada dalkaasi tani ayaa daba socota iyadoo trump uu horay u sheegay in haddii uu ku guulaysto madaxtinimada maraykanka uu masaafurin doono dadka soo galootiga ee sharci la'aanta ah oo ka soo gudbaya xadka uu dalkani la wadaago mexico qaar ka mid ah dadka maraykanka ayaa aaminsan in go'aanka trump ee tarxiilidda soo galootiga uu caqabad weyn ku keeni karo dalkaasi iyagoo intaa ku daray in inta badan shaqaalihii ka howlgeli jiray qaybo ka mid ah dalka ay saamaynayso arrintan haddaba fikradda masaafurinta soo galootiga ayaa siyaasad ahaan caan ku ah qiyaastii kala bar dadka maraykanka ah